wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa degmada xeraale ka dhagax dhigay wada dhererkeedu yahay hal kilomitir wadadani cusub ayaa loogu talagalay in si gaar ah u fududeyso isku socodka bulshada iyo gaadiidka ay isticmaalaan een beeraleyda degmada mas-uuliyiintii bulshada goobjoog ka ahaa dhagaxdhigani ayaa sheegay in wadadani ay kaalin weyn ka qaadan doonto horumarinta dhaqaalaha iyo suuqgeynta dalagyada beeraleyda ugu horeyna gudoomiyaha degmada xeraale faysal kheyr ayaa kaga mahad celiyey wasaaradda iyo dowlad goboleed galmudugba dadaalada ay ku bixinayaan horumarinta beeraleyda
waxaa noo yimid wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug wasiir xirsi yuusuf barre sacaadta wasiir kusoo dhowow marka hore degmada xeraale aad iyo aad baan baahi weyn ugu qabnay inaad maanta halkan noogu timaado halkan aan taagannahay waa waddo mayn ahoo aad u weyn oo tagta beeraha dhinacaana ka tagta degmada ka gasha dayactirkeeda halkan waxaan u joognaa in wasiirku uu dhagax dhigo aad iyo aad baahi loo qabay weeye sacaadta wasiir aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaad maantay adoo muddo kooban u joogay xafiiska waxqabadkaagii koowaad aa degmada xeraale ee gobolka hiilgaduud aad noogu timaado aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa adiga iyo wasaaraddaada insha allahu tacaala annaguna waa ka faa'iidaysan doonaa waddada iyo dhammaan mashaariicda qaybaheeda kala duwan ee aad noo weydid dhanka kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa xusay in mashruucani uu qeyb ka yahayba qorshayaasha xukuumadda galmudug ee lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha si beeraleyda iyo bulshada guud ahaanba uga faa'iidaystaana
barnaamijka beeraha inaan meel walba gaarsiino ujeedkanu intaas weeye nacfiga aan wadno waxaa ka muhiimsan qaalka iyo dhiirigelinta iyo fariinta guud oo dadweynuhu ay arkayaan iyo baraaruga in lagu baraarugo in dadku beera tabcadaan oo magaalo walba aan tagno intaasaa kasii muhiimsan baa nacfiga aan wadno oo aan dadka ku dhiirigelinayna inay beeraha tabcadaan khayraad aan laga faa'iidaysan oo dhulkeenu leeyahay bay kowka tahay beeru ka yihiin marka waxaan aad u dhiirigelinaynaa in beeraha la tabcado oo dadku wax soo saartaan oo federaalka meelaha laga faa'iiday waxaa ka mid ah deegaamadii hoos baa laga soo dhisahayaa dadkii tuulooyinkoodii iyo waxay ku laabteen ewel caasimadaha la joogi jiray marka macaashka federaalka bay ka mid tahay in tuulooyinka iyo degmooyinka hoos laga soo dhiso oo mujtamacu ay degaankooda soo dhistaan oo isku tashtaan waxaa la filayaa in dhismaha waddadani ay wax weyn ka bedeli doonto nolol maalmeedka dadka ku nool degmada xeraale iyo deegaanada ku xeerana